halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka nebi ishaaciyah oo isagu ahaa kitaab ay waxiyo fara badan oo masiixa quseeya ku qoran yihiin boqorku soo noqono faabkana la soo xidhinay dadalow baraarugay balankeenu waa saasay dadalow baraarugay balankeenu waa saasay balankii masiixeena dadka bay la shaabaayo bartankii cadaabtii bay ka baruuran doonaane
intuun boqorku soo noqono faabkana la soo xidhinay dadalow baraarugay balankeenu waa saasay dadalow baraarugay balankeenu waa saasay wagoobi boolidaye sinadow bareeraya bartankii cadaabtii bay ka barooran doonaane
intuun boqorku soo noqono faabkana la soo xidhinay intuun boqorku soo noqono dadalow baraarugay balankeenu waa saasay dadalow baraarugay balankeenu waa saasay qofka baadil ruux ku dila baxsan maayo aakhiro ey bartankii cadaabtii buu ka barooran doonaaye
intuun boqorku soo noqono baabkana la soo xidhinay markiina ugu dambaysay waxaannu soo gunaanadnay cutubkii saddex iyo soddonaad ee kitaabkii nebi ishaaciyaah waxaanan aragnay mustaqbalka wanaagsan ee yeruusaalem waxaanan ku soo xidhnay aayaddii afar iyo labaatanaad ee isla cutubkaasi oo inoo bayaaminaysay sida mustaqbalka magaaladu ay u nuurayso haatanna waxaannu bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka afar iyo soddonaad ee kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubkan wuxuu ka hadlayaa dagaalka ugu dambeeyey ee loo yaqaanno dagaalkii armigedon waxaana la dagaalamaya sayid ciise masiix cutubkan wuxuu soo dhammaanayaa qaybtii aan ugu yeedhay tii loogu gogol xaarayay qorshaha boqortooyadii ilaah looga taagayo ama looga dhisayo dhulka waxaanan qaybtan aynu ku soo aragnay in lays ciqaabayo hadday noqon lahayd wakhtiga dhibka weyn dunida uu ka jiri doono waxyaabaha ciqaab ahaan ugu dhici doona yeruusaalem iyo quruumaha ku wareegsan markii ay joojiyaan weerarka ay ku hayaan dadka ilaah haddii maalmahayaga aynu idinka faallayno waxaannu arkaynaa in dad badan ay sugayaan boqorka waxaan kaloo arkaynaa badbaadiyahayaga waxaan kaloo dhowraynaa sida ku qoran warqaddii tiitos oo isagu ka mid ahaa rasuullada cutubka labaad aayadda saddex iyo tobanaad ee baalka saddex boqol toddoba iyo toddobaatan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan innagoo sugayna rajada barakadaysan iyo muuqashada ammaanta ilaaheenna weyn oo ah badbaadiyaheenna ciise masiix kadib markii uu masiixu kiniisadda dunida ka qaado kuwa ku haraya dunida ayaa waxay la kulmayaan wakhtiga dhibka badan oo dhibkuna wuxuu soo dhammaanayaa markii ololaha dagaalka ee armigidon foodda laysdaro cutubkan wuxuu ka soo hor jeedaa falsafiyadaha dunida sidaad arkaysaan maanta dadku waxay rajaynayaan inay horu mariyaan xaaladaha dunida iyagoo taasi ku raadinaya dadaalkooda oo waxay la tahay inay dhisi doonaan boqortooyo weyn oo heerkeedu uu sarreeyo ha yeeshee fikirka sancada iyo filosofiyadda bini'aadmigu runta kuma qotonto wax waliba oo dadka ay dunida ka sameeyeenna ciqaab xanuun badan ayaa hor taalla oo wax waliba ee dadku ay sameeyaanba waa wax ilaah looga soo horjeedo waa wixii fikirkooda ka yimaade eh waxaana ugu dambayntu ay noqonaysaa in dagaal laysaga hor yimaado ninka la yidhaahdo armigedon oo sida abbaarta ah noqonaya kan masiixa mucaarada oo isaga u weyn caasiyiinta ilaah ka soo hor jeeda cutubkan wuxuu ku sallaysan yahay mustaqbalka wuxuu cutubkani ka hadlayaa dhibaatooyinka waaweyn ee imaanaya maalmaha ugu dambeeya waxaana soo muuqanaya masiixii nuurka badnaa oo isagu dagaal kala hor imaanaya caasiyiinta uu hoggaaminayo ninka la yidhaahdo armigedon maadaama ay sidaasi tahay xaaladdu ayaannu iminka idiin bilaabaynaa dhegaystayaal meeriska cutubka afar iyo soddonaad aayaddiisa koowaad waa baalka sagaal boqol siddeed iyo toban waxaana qoran sida tan quruumahow u soo dhowaada si aad wax u maqashaan oo dadyowgow i dhegaysta dhulka iyo waxa ka buuxa iyo dunida iyo waxyaalaha ka soo baxa oo dhammu ha maqleen waxaannu horay ugu soo aragnay isla kitaabkii nebi ishaaciyah cutubka koowaad aayadda labaad in ilaah uu u yeedhay samada iyo dhulka si bal ay u eegaan xukunka la saarayo israa'iil cutubkanina ilaah isla sidaas ayuu quruumaha dhulka ugu casumayaa inay bal ka markhaati kacaan ciqaabta uu isagu quruumaha dunida saari doono haddaan horay idinku sii wadno ayaannu iminka eegaynaa cutubka afar iyo soddonaad aayadaha labo ilaa afar waxaana qoran sida tan waayo rabbigu wuxuu u cadhaysan yahay quruumaha oo dhan oo wuxuu u dhirifsan yahay ciidamadooda oo dhan dhammaantood wuu wada baabi'iyey oo wuxuu iyaga u gudbiyey in la laayo oo weliba kuwoodii la laayeyna waa la xoori doonaa oo qurunkooduna wuxuu ka soo uri doonaa bakhtigooda oo buurahana dhiiggooda ka soo qulquli doona oo ciidanka samada oo dhammuna hoos buu u soo daadan doonaa sida caleentu geed canab ah uga dhacdo iyo sida xabbad barda ahu geed barda ah uga soo dhaco waxaan qidcadaasi kore ku soo arkaynaa in ilaah aad u caraysan yahay oo waxaa halkan laysugu keenay cadho dhirif iyo weliba baabbi'in oo ilaah wuxuu leeyahay waa la baabbi'in doonaa xitaa kuwa xoogga leh waa ciqaab daran oo haysata kuwa ilaah mucaarada ee uu horkacayo armigedon oo iyaga sida caleenta geedka berdaha ah ayay u soo daadan doonaan waxaa kaloo laynoogu sheegayaa in weliba buuruhu ay dhalaali doonaan maalintaas marka waxaa halkan ku qoran digniin ay leeyihiin qurun waliba oo ilaah ka cabsata si ay ku gartaan in guusha dhammaadkeedu uu ilaah leeyahay waxaa markaasi laynaga doonayaa inaynu garanno inaan ka cabsanno sayid ciise masiix oo ah isagu hoos iyo gabbaad wakhtiga dhibka weyn uu imaan doono dhulka waxaa haatan laynoo sheegayaa in seeftu ay ku soo degi doonto reer edom oo iyaga u taagan ama horseed u ah cadaawayaasha ilaah oo sida xaqiiqada ah waxaa la odhan karaa armagedon iyaga ayuuba ka imaanayaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu haatan eegno baalka sagaal boqol siddeed iyo toban ee axdigii hore cutubka afar iyo soddonaad aayadda shanaad waxaa qorniinku uu leeyahay dhegaystayaal sida tan waayo seeftaydu samooyinkay ka dherigtay oo bal eega waxay ku soo degi doontaa edom iyo dadkii aan habaaray inay xukunto seef baa ilaah uu dhex dhigay samada oo kuwii sharka lahaa ee ilaaha ciidamada ka soo hor jeeday ayay laasatay haddaba innaga mu'miniinta ah muhiim bay inoo tahay markii haddaba aniga iyo adiga aynu seefta la soo baxno waxaannu ula soo baxnaa markii aynu aarsanayno markii ilaah seeftiisa uu soo qaatana wuxuu u soo qaataa inuu caddaalad iyo xaqnimo dhulka keeno aawadeed seeftiisiina waxay gumaadday kuwii samada dhex joogay ee isaga nabcaa oo welibana dhulkay imaanaysaa oo waxay leefaysaa kuwa dunidan jooga reer edom waa wiilashii ceesow oo waxay u taagan yihiin jidhka ceesowna wuxuu u taagan yahay kuwa sheegta reer edom oo ilaah ka soo hor jeeda oo welibana ka soo hor jeeda reer banu israa'iil ilaah wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka sagaalaad aayadda saddex iyo tobanaad sida tan sida qoran yacquub waan jeclaaday ceesowse waa nebcaaday haddana dhegaystayaal waa dhab in ilaah uu cadaadin doono kuwa sharka leh oo hadalladiisa mucaarada oo ka soo hor jeeda wax waliba ee wanaagsan haddaan horay idinku sii wadno haddaba tafsiirka ayaannu marka hore eegaynaa maaddadan kale oo ah waxa ilaah uu damacsan yahay sida qorniinku uu leeyahay haddaan arrinkaasi idinka eegno meeriska ayaannu dhegaystayaal eegaynaa kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka afar iyo soddonaad aayadda siddeedaad waa baalka sagaal boqol siddeed iyo toban ee axdigii hore waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waayo taasu waa maalinta aarsashada rabbiga iyo sannadii abaalgudka dacwadii siyoon loo qabay sidaad arkaysaan waa maalin ilaah uu aarsan doono oo uu cadowgiisa ceeb huwin doono mar kale ayaannu isla maaddadan ku arkaynaa kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka saddex iyo lixdanaad aayadaha kow ilaa lix in ilaah uu aarsan doono waa arrin aan laishortaagi doonin oo hadalka rabbiguna weligiisba waa run ciise masiix oo taasi adkaynaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayas uu u qoray cutubka shanaad aayadda siddeed iyo tobanaad sida tan runtii waxaan idinku leeyahay intaan cerka iyo dhulku idlaan xaraf ama dhibic keliya ka idlaan mayso sharciga ilaa ay wada noqdaan marka dhanka kale laga eego ciise masiix wuxuu leeyahay hadalkii ilaah wuu ahaanayaa isla sidii uu u yidhi haddaan intaasi ku soo koobno cutubkii afar iyo soddonaad ee aynu soo koobnay ayaannu eegaynaa iminkana cutubka shan iyo soddonaad ee kitaabkii nebi ishaaciyah dhegaystayaal cutubkan ishaaciyah ee ah shan iyo soddon ayaa mawduuciisu uu noqonayaa barakada imaanaysa maalmaha ugu dambaynta marka boqortooyada masiixa la taago oo cutubkanina wakhtigaasi ayuu cabbirayaa maadaama aynu haatan soo gaarnay cutubkan ayaannu ilaah ugu mahdinaynaa in dagaalka lala galayo armagidon aanay noqon doonin dhammaadka wax waliba cutubkan shan iyo soddonaad waa cutub ay ku qoran yihiin gabayo qurux badan waana gabay caaqibo leh oo soo dhammaynaya qaybtan aynu ilaa iyo qadar soo wadnay ee aynu kaga hadlaynay ciqaabta ilaah ee saaran qaramada israa'iil dhibaya yeruusaalem iyo weliba qurumaha kale waxaa ololaya caradii xukunka oo seeftii caddaaladdana dhiig baa ka hooraya markii aad eegto cutubkan shan iyo soddonaad waxaase soo dhammaanaya dhibkii dhulka ka socday oo waxaa soo baxaya qorraxdii subaxnimo ee boqortooyada masiixa iminka dadku waa faraxsan yahay oo qaybtan waxay ku soo xirmaysaa wanaagga nabadda iyo in dhibaato gudcur iyo habeennimo loo maro ciqaab loo maro isla sida ciqaabta dabadeed nabaaddiinna loo maro waxaa loo marayaa oo kale oohin farxad ku dambaynaysa qabownimada uu ku bilaabanayo cutubkan ayaad arkaysaa inuu kaga duwanaanayo sidii xaaladdu ay u kacsaneed markii aad eegto xukunkii hore sida ku qoran cutubkii hore iyo weliba kuwii ka sii horreeyey ee aynu idiin soo akhrinnay wakhti ka hor isla sida qorihii kitaabka gabayada waa sulaymaane uu haatan taariikhda u galay balse wixii uu ka hadlay ay dhulka uga muuqdaan isla sida ubaxyada oo kale ayaa cutubkanina waxyaalihii dhibka badnaa ee la soo maray ay noqonayaan uun wax tegey mustaqbalkii wacnaa ee la soo sugayeyna wuxuu u soo baxayaa sida ubaxyada barrinka waxaanay la mid noqonaysaa sida markii sulaymaan uu lahaa sida ku qoran kitaabkiisii gabayada cutubka labaad aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban waayo qabowgii wuuna dhaafay oo roobkiina wuu dhammaaday wuuna qaaday ubaxii dhulkuu ka muuqanayaa oo wakhtigii shimbiruhu gebyi jireenna waa la gaadhay oo codkii qoolaydana dalkayagaa laga maqlayaa haatanna dhegaystayaal waxaannu eegaynaa maaddada ugu horraysa ee cutubkan shan iyo soddonaad waxaana weeye in dhulka la cusboonaysiin doono marka zamanka uu dhammaado marka ugu horraysa waxaannu arkaynaa in dhulka la cusboonaysiin doono oo weliba habaarka saaran la qaadi doono haddaan xaalkaasi idinka eegno kitaabka ayaannu iminka dhegaystayaal idiin bilaabaynaa meeriska cutubka shan iyo soddonaad oo ka bilaabanaya baalka sagaal boqol siddeed iyo toban ee axdigii hore waxaana qoran sida tan cidlada iyo dhulka engaganuba way farxi doonaan oo lamadegaankuna wuu reerayn doonaa oo wuxuu u magooli doonaa sida ubax naarjiska waxaa haddaba haatan laynoo sheegayaa baryaheenna in lamadegaanku uu sii faafayo sannadba sannadka ka dambeeya oo maqli maysid haddii aad dhegaysato qolyaha saynisyahanada ah iyagoo odhanaya lamadegaanku uu isu soo dhimayaa waxaana ugu wacan in ciiddii cosabka ahayd ee dhulka ay sii nabaadguurayso waxaana meel waliba ka jira nabaadguur roobla'aan iyo dhuldaaqii oo sii yaraanaya dhirtii oo la jarayo iyo waxyaabo kale oo dedejinaya in dhulku uu nabaad guuro haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno baalka sagaal boqol sagaal iyo toban ee axdigii hore kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka shan iyo soddonaad aayadda labaad waxaa qoran sida tan aad iyo aad buu u magooli doonaa oo xataa wuxuu u reerayn doonaa farxad iyo gabay oo waxaa la siin doonaa ammaantii lubnaan iyo haybaddii karmel iyo shaaroon waxaa la arki doonaa ammaanta rabbiga iyo heybadda ilaaheenna bawlos ayaa isaguna wuxuu leeyahay dhulka iyo abuuristii ilaah oo dhaniba way taahaysaa sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka siddeedaad aayadda laba iyo labaatanaad haddaan maaddadii hore ee cusboonaysiinta intaasi uga baxno ayaannu eegaynaa haatan in dadkana la cusboonaysiin doono isla sida dhulka loo cusboonaysiiyey waxaan idiin sheegayaa in jidhka dadka la cusboonaysiinayo marka boqorka uu xukumayo dunida iyo weliba qaybta fikirka ee dadka haddaan xaalkaasi isaga ah war buuxa idinka siinno ayaa waxaannu innaga u soo leexanaynaa kitaabkii nebi ishaaciyaah baalka sagaal boqol sagaal iyo toban ee axdigii hore cutubka shan iyo soddonaad aayadaha saddex ilaa afar waxaana qoran sida tan gacmaha taagta daran xoogeeya oo jilbaha tabarta yarna adkeeya kuwa qalbigoodu cabsanayow waxaad ku tidhaahdaan xoog yeesha oo ha cabsanina waayo ilaahiinnu wuxuu la imaan doonaa aarsasho iyo abaalmarintii ilaah wuu imaan doonaa wuuna idin badbaadin doonaa sidaad aayadda saddexaad ku arkaysaan waxaa ina sugaya haddaba walaalayaal jir cusub markiisa aynu xiisadda ciqaabta ay la imaanayso lagu jiro ayaa dadka ilaah ay faraxsanaan doonaan oo waxay ogaanayaan in ilaah uu imaan doono oo uu ina badbaadin doono kiniisadduna waxay iminka leedahay rajo kale iyo farxad aan horay loo arag wakhtigaas uu ka jiro dunida dhibka weyn haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatan eegaynaa baalka sagaal boqol iyo sagaal iyo toban ee axdigii hore cutubka shan iyo soddonaad aayadaha shan ilaa sagaal waxaana qoran sida tan oo markaasaa kuwa indhaha la indhahoodu furmi doonaan oo kuwa dhegaha la dhegahoodu furka laga bixin doonaa oo markaasaa ninkii curyaan ah wuxuu u boodboodi doonaa sida deerada oo kale oo kii carab la carabkiisuna wuu gabyi doonaa waayo cidlada biyaa ka soo burqan doona oo lamadegaankana durduraa ka soo bixi doona oo dhulkii engegay wuxuu noqon doonaa balli oo dalkii oomanaha ahaana wuxuu noqon doonaa ilo biyo ah oo rugti dawacooyinku jiibsan jireenna waxaa ka soo bixi doona coos iyo gobays iyo dareemo oo waxaa halkaasi jiri doona jid weyn oo waxaa jidka loo bixin doonaa jidkii quduusnimada kuwa aan daahirsananuna ma mari doonaan laakiinse waxaa leh kuwa isaga jidka la socdo oo xataa nacasyaduna kuma qaldami doonaan oo halkaas libaax ma jiri doono oo bahal dugaag ahuna ma mari doono oo innaba iyaga halkaasi lagama heli doono laakiinse waxaa jidkaasi mari doona kuwa la soo furtay haddaba dhegaystayaal cudurrada iyo waxyaalaha wareema dadka waxaa sabab u ah dembiga ha yeeshee markii boqortooyada ciise masiix dunida laga taago ayaa waxyaabahaas oo dhan ee jidhka bini'aadanka ka qaadayay xoogga iyo itaalka laga qaadi doonaa dhulka waxaana aayadahaasu ay tilmaamayaan wanaagga dunida ay ku dambayn doonto marka ay sidaas tahay dhegaystayaal ayaannu soo gaarnay maaddadii inoogu dambaysay cutubkan caawa waxaana weeye in xubno ka mid ah qoyskii ilaah ay buursiyoon ku soo noqon doonaan waxaannu haddaba aayadda soo socota ee tobanaad oo ah aayadda ugu dambaysa cutubkan ku arkaynaa sida dhulku uu noqonayo waxaana weeye in ruuxii dadka la cusboonaysiinayo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka nebi ishaaciyaah ayaannu haatan eegaynaa aayadda tobanaad waxaana qoran sida tan oo kuwii rabbigu soo madax furtayna way soo noqon doonaan oo iyagoo gabyaya oo weligoodba aad u faraxsan ayay siyoon imaan doonaan oo waxay heli doonaan farxad iyo reynreyn oo caloolxumo iyo taahidduna way iska dhammaan doonaan haddaba wax ka wanaagsan taasi miyaad haysaa dhegaystow mana ahan wax reer banu israa'iil oo keliya ay leeyihiin dhegayste laakiin waxaa ku jira oo kale kuwa ilaah uu badbaadinayo oo dhan ee dhulka jooga waxaa ku qoran kitaabkii zakariyah cutubka afar iyo tobanaad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban sida tan oo waxay noqon doontaa in mid kasta oo ka haray quruumihii yeruusaalem ku soo kacay oo dhan uu u kici doono inuu soo caabudo boqorka ah rabbiga ciidamada iyo inuu soo dhowro iidda waababka oo qolooyinka dhulka deggan oo dhan ku alla ki aan yeruusaalem ugu kicin inuu soo caabudo boqorka ah rabbiga ciidamada innaba roobku ma di'i doono rajadaasi weyn waxaa lagu xidhay yeruusaalem oo ah meesha rugta u ah boqorka weyn waa magaalo ay tahay in boqorrada dunida iyo taliyayaashuba ay xushmeeyaan waxaa intaasi haddaba ku soo dhammaanaya cutubkii shan iyo soddonaad ee kitaabkii nebi ishaaciyaah waxaanan idiin bilaabaynaa cutubka lix iyo soddonaad ee kitaabka nebi ishaaciyaah cutubkan wuxuu ka hadlayaa khilaafkii xisqiyah iyo reer aashuur senxeerib oo isagu ahaa boqorkii siiriya ayaa ka soo duulay dhanka waqooyi oo wuxuu qaatay wax waliba ee yiilay boqortooyadii yuhuuddah laakiin caasimada ma uu qabsan si layaab leh ayuu ku soo galay dalka wuxuuna welwelgeliyey boqorkii dalka yuhuuddah oo la odhan jiray xisqiyah haddaba ninkii ciidanka watay ee la odhan jiray rabashaaqeeh ayaa ka joojiyey dalka yuhuuddah gargaar waliba ee ugu imaan lahaa dhulka wuxuuna si kibir badan ugu codsaday boqorka dalka yuhuuddah inuu isdhiibo waxaana cutubku uu ku soo xirmayaa waa kan lix iyo soddonaade boqorkii dalka yuhuuddah oo helaya farriinta ku saabsan inuu isdhiibo waxaa lagu yidhi ma lihid waddo kale ee kuu furan inaad isdhiibto mooyaane waxaan haddaba ku bilaabaynaa maaddada ugu horraysa oo ah in reer ashuur ay soo farageliyeen dalka yuhuudda waxaanay reer ashuur doonayaan inay qabsadaan yeruusaalem waayo magaalooyinkii kale oo dhan cagtay soo mariyeen haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka lix iyo soddonaad aayaddiisa koowaad ee baalka sagaal boqol sagaal iyo toban ee axdigii hore ee isla kitaabkii nebi ishaaciyaah waxaa qoran sida tan haddaba boqor xisqiyah sannadiisii afar iyo tobanaad ayaa senxeeriib oo ahaa boqorkii aashuur ku kacay magaalooyinkii deerka lahaa oo dalka yuhuuddah oo dhan wuuna qabsaday waxaad haddaba xusuusataa in ishaaciyah uu bilaabay howshiisii wacdiska markii boqor cusyah dhintay wuxuuna xukunkiisa horay u sii waday ilaa uu xukunka qaatay yotam oo wiilkiisa ahaa waxaana ka sii qaatay xukunka axaas haatanna waxaa xukumaya xisqiyah xisqiyah wuxuu ka mid ahaa boqorradii ugu wanaagsanaa ee dalka yuhuuddah markii haddaba ay yeruusaalem xukumayeen caasaa yehoshafaat yo'aash xisqiyah iyo yosiyah oo ahaayeen shan boqor oo wanaagsan ayaa dalka yuhuuddah waxaa ka kacay towbadkeen iyo hanuun aan horay loo arag xisqiyahna wuxuu ahaa boqor aad iyo aad u wanaagsan oo weliba ka mid ah boqorradii ugu waaweynaa dalka israa'iil sida ku qoran kitaabka labaad ee taariikhaha cutubka sagaal iyo labaatanaad aayadaha kow ilaa labo hase yeeshee in kastoo uu ahaa boqor wanaagsan haddana wuxuu ahaa nin waxyaabo aan hagaagsanayn sameeya maadaama uu ahaa qof aadami ah oo innaga oo kale ah wuxuu isku taxallujiyey inuu senxeerib laaluusho si aannu seenxeerib magaalada u qabsan sida ku qoran kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka siddeed iyo tobanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa lix iyo toban caawa barnaamijkeennu intaasi haynoo jooga dhegaystayaal habeen dambe ayaannu horay idinku sii wadi doonnaa qisada ku qoran qaybtan taariikhiga ah haatanna aynu wada dhegaysanno khasaa'id ay inoogu luqeeyaan culimmo soomaali ah oo masiixiyiin ah ka barooran doonaaye
intuun boqor ku soo noqono faabkana la soo xidhinay intuun boqor ku soo noqono faabkana la soo xidhinay dadalow baraarugaye falankeenu waa saase dadalow baraarugaye falankeenu waa saase ka masiixa beenina iyo bidcibaadi bay noqono bartankii cadaabtii bay ka barooran doonaane
intuun boqor ku soo noqono faabkana la soo xidhinay intuun boqor ku soo noqono faabkana la soo xidhinay dadalow baraarugaye falankeenu waa saase dadalow baraarugaye falankeenu waa saase xaqa kuwa ka baydhaya ma badbaadi doonaano bartankii cadaabtii bay ka barooran doonaane
intuun boqor ku soo noqono faabkana la soo xidhinay intuun boqor ku soo noqono faabkana la soo xidhinay dadalow baraarugaye falankeenu waa saase dadalow baraarugaye falankeenu waa saase ka masiixa baalka mara boholnaara buu geliyo bartankii cadaabtii buu ka barooran doonaaye
intuun boqor ku soo noqono faabkana la soo xidhinay intuun boqor ku soo noqono faabkana la soo sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug law halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin